falastiin ay horta dee deyntiina waxay ahayd deymihii beryihii aynu dawladda ahayn aan qaadanay intii ka dambeysay cidina dawladin wax nama siin jirin laakiin inta badan hadda saddex hay-adood deymihii aan ka qaadanay baa ugu badan oo ah hay-adda lacagta adduunka imfta loo yaqaano bankiga adduunka well bank loo yaqaano iyo african development bankiga horumarinta africa bankiga horumarinta africa lacagaha lanagu leeyahay ruushka iyo kuwo kale iyo iyaga waxaa magaranaysaa isugu iman doono meel ay dhahdaan baris clubka kuwa ay dhahdaan iyaga laftooguna diyaar bay u yihiin marka maadaama aynan kulliba lacag bixin jirin waxa shuruudaha lagu xidhaa waxa weeye si deynta lagaga dhaafo inaad marka hore aad adigu habkaagii dhaqaalaha dib usoo dhistay ayaa lagaa rabaa marka innaga dhowr shuruudood baa ku xidhan in laynaga dhaafi doono inkastoo haddii lanaga dhaafiyo haddii kale iminka deyn aan la siin doonin dega dega cidina siin doonin dhowrkaa shuruudood waxa weeyaan kow inaad horta samaysato lacag cusub oo lacagahan layska daabacayo cid waloo daabacayso aad ma garanaysaa ka maaranto inaad samaysato hab lacagta lagu bixin karo oo lays runtii ay yidhaahdeen hadda dawladdii soomaaliyeed ee hadda dhacayso way samaysay oo dhinacii manitro waa iyo inuu bankigu diyaar u yahay inuu dabcan soo daabaco lacagta waana u diyaaro waa kii aad bashiir waraysateen bashiir ciise oo idinka waraysta ee magaranaysa waa u diyaar ina sameeyaan ta af saddexaadee xoogga lhi waxa weeyaan in musuq maasuqa la baabiin karo ama la yarayn karo taas saddexdaa haddii laysku helo oo habka maamulka ay sameeyaan marka waa laga yaabaa deynta in laga dhaafo deynka marka lagugu leeyahay oo aadan bixinin sida haddoo kale taagan in dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeya aan deymihii la bixin saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa dhaqaalihii iyo amaahdii dalkaas
horta waxyaalaha looga deynayo waxaa ka mid a dee saameynta aad sheegtay falastiina ee uu ku yeelanayo dhaqaalaha deyntu waayo deyntu inkastoo inagu ma bixino debt service waxay dhahdaan ama micnihii deyntii wixii dulsaarkii laga rabay ba ma bixino marka sababta loo barnaamijkan loo keenay oo laba kun iyo shantii bilaabmay adduunka bilaab waxa loo keenay wuxuu ahaa wadamadani lacagtii ay ku bixin lahaayeen caafimaadka waxbarashada bay ku bixiyaan inay ku bixiyaan dulsaarkii deynta waa loo sidaa darteed laga yareeya baa la yidhi sidaasaa horta arrinta loo keenay marka inagu kuma beena jirinba mabaynaan bixin jirinbaba laakiin hadda kolley waxa lanaga rabaa wax inaan bixino inaan wax waxaa ka yar bixino lanaga rabaa waa laga yaabaa in xataa waxaa lanaga dhaafo wadankana wadan burbaraye ha marka saameynta ugu weyne waxay ahayd in lacagtii uu ku bixin lahaa dadka sidii wax lagu qaban lahaa lagu bixiyo keliya dulsaar baa laga baqayaa sidaas loo siiyaa arinta waxaa sheegtay in shuruudaha ay ka mid tahay in dalkaasi uu lacag cusub soo daabacdo maxay tahay sababta in lacag cusub lasoo daabacdo ay u tahay shuruud muhim u ah in deynta layska cafiyo maya maaha wadan dadkao dhan maaha waa soomaaliya soomaaliya in lacag cusub waayo laakiin wadanku hadduu lacag hagaagsan leeyahay oo controoli karo bankigu ujeedadoo dhanna waxaa looga jeedaa bankiga dhexe waxaan control ma ku leeyahay oo lacagta suuqa soo gelaysa isagu mas-uul ma ka yahay hadduuna mas-uul kayn cid walba daabacanayso dee dabcan ma controli karo markiiba dulsaarkiibaa cirka gelaya dulsaarkuna iminka inaga waa fiican yahay runtii oo hal dhibic shan baa lagu qiyaasay sanadkii dhowdoo layaab leba aanu maraan tiriba malaha way waxoogaa aad may qiyaashan aan tidhi marka sidaasaa looga jeedaa oo laleeyahay waa in uu bankigu control karo laakiin ma aha shuruud wadamadoo dhan lagu xidho laakiin innagaa laynagu xidhay
marka soomaaliya ma ka soo bixi kartaa shuruudaha hadda laga rabo si deynta looga cafiyo
muddaa ku xigta waa anigii horta bankiga kasoo sanad sanadkan sanadkii samarkii dhaweed kasoo yarshaqeeyey bashiirna aad baan usoo wada sheekaysanay gudoomiyaha banka gudoomiyaha bankiga gudoomiyaha bankiga magaranaysa bashiir ciise cali waan soo wada sheekaysanay wuu diyaariyeen habkoogii wax alla wixii looga badan shuruuda way sameeyeen hay-ado badan oo ka caawinaya oo kamid yahay weel banka iyo maraykanka dawlada qayo kamida way jiraan waa de laakiin waxaa loo baahan yahay dee lacag baa lagu daabacaa lacagta lacagtii hore suuqa jirtayna wixii sharciga inaad bedesho iyadana waa laaga baahan yahay marka aniga qiyaasteydii waxa weeyaan ilaa boqol iyo soddon milyan oo dollar in loo baahan yahay in ama lacagaha lagu bedelo ama magaranaysaa lagu sameeyaba lacag cusub lagu sameeyo marka inta way adag tahay in intaa la helaa marka waa in macaawino helaa lacagtaa lagu sameeyo macaawino sidii loo helaana way yar adagtahy marka shuruuduhu aad bay u adegyihin runtii ma fududa ilaahay ha fududeeye